بsم الlh الرحmn الرaحيم الحمd للh رb العاalمين صلى الlه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو cبدالرحمن النسائي رحimه الlه taعalى أwl kitaabi الkhayl والsبq والrmي fardihii kitaabkoodii bilowgiisii waay meeshaan wasabqi tartankii iyo waramyi ganitaanka oo markaa yacni jihaadkii loo kaalmeysanayo kitaabkaa iyo marka awalkiisii waay meeshaan wabihi wabilisnaadi qaala akbaranaa axmed bnu cabdilwaaxid wahuwa atamiimiyu almacruufu bibni cabuud ayaa la yidhaha saduuqun rawaa lahu abu dawuuda wاnnasaa'iyu qaala xadahanaa marwaanu wahuwa bnu muxammadin wahuwa marwan bnu muxamed alasadiyu اdimashqiyu اطaطariyu hiqat rawaa lahu muslimu wاlarbaca qaala xadahanaa khalid bnu yaziid bni salix bni subayxin اlmuriy wahuwa abu hashim addimashqiyu hiqat rawaa lahu abu dawuuda fi lmarasiil wالnasaئiyu wbnu maaja qaala xadahanaa ibrahimu bnu abi cablata wahuwa abu ismaaciil ashaamiyu hiqat can اlwlid bn cabdالرaحman aljurashiyu wahuwa alximsiyu aلzajaaj hiqat rawaa lahu اlbukhaariyu fi khalqi afcaali اlcibaad wamuslim wاlarbaca can jubayr bni nufayri can salamata bni nufaylin اlkindiy wahuwa صaxaabiyu sakana ximsa suxbuu leeyahay nasaa-i un baa u wariyey kutubu sita qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa jaalisan cinda rasuuli llahi sal ly slam nebiga agtiisa mid fadhiyaan ahaa faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow adaala annaasu dadku way ihaanaysteen alkhayla fardaha wa wadacu silaaxa hubkiina waa dhigeen wa qaaluu waxayna yidhaahdeen laa jihaada jihaad ma leh waqad wadacat alxarbu dagaalkii waxay dhigtay awsaarahaa ayay dhigtay yacnii qalabkeedii iyo ayay dhigtay xarbadii fa aqbala rasuulu llahi sala ly slama biwajhihi nebiga wejigiisuu kula soo jeestay wa qaala wuxuu yidhi kadabuu beenay sheegeen alana alana yacnii hadda hadda takraarku marka tawkiid uu keenaa alana alana yacni hadda hadda ayb jaa-a alqitaalu dagaalkii waa yimid walaa yazaalu ka tegi maayo ka zuuli maayo min ummatii ummadeyda ummatun ummad ka zuuli mayso ummadda oo yuqaatiluuna cala alxaqi xaqa ku dagaalamayaan wayusiiqu allahu ilaahay waa iilayaa lahum iyaga ayuu ku iilayaa iyaga dartood quluuba aqwaamin dad quluubtood ayuu ku iilayaa laba macnaa ku jirta marka wayusiiqu llaahu azaaqa sida badan waxaa loo isticmaalaa yacni almaylu min alxaqi qofka inuu xaqa kasoo iisho ila albaatili oo usoo iisho alakhar isticmaalu azaaqa waxaa weeyaan alimaalatu min alxaqi ila albaatil haddii marka sidaa lagu macneeyana macnuhu waxa ay tahay wayusiiqu llaahu lahum quluuba aqwaamin kuwan marka uu nebigu uu leeyay walaa yazaalu min ummatii ummatun waa kuwa jihaadaya markaas aqwaamtaanina waxay noqonayaan dadka xaqa ka qalloocanaya oo iyaga marka iimaankii ka tegayo oo gaalnimo iyo kufri iyo ku dhacayo ayb macnuhuna marka wuxuu noqonayaa wayusiiqu llaahu ilaahay wuxuu ku iilayaa lahum kuwan ummaddan oo nebiga ummaddiisa kuwan dagaalamayo dartood quluuba aqwaamin qolo quluubtooda la leexinaa oo iyaga sa dartood lagu leexina oo diintiiba marka yacni ka leexanayaan oo gaalnimo aadayaan ayb waxaa kaloo macnuhu ou noqon karaa wayasiiqu llaahu lahum quluuba aqwaamin xaqu usoo leexinaa iyaga dartood ayaa dad quluubtooda ayuu alla xaqa usoo leexinayaayo oo markaa yacnii waxay ku caawinayaan markaas xaqa xaqa ayay ku caawinayaan macnahaasna marka waxay noqonay ummaddu markaas waxaa laga wadaa walaa yazaalu min ummatii ummatun dadka muslimiinta xaqa ku hogaamiyaa laga wadaa aqwaamtiina waxay noqonayaan dadkii ayaga xaqa ku kaalmeynayo fiicnaa oo ayaga marka jihaadka iyo waxa ay ku jiraan ku garab istaago ayb labadaas macnaba marka suyuudiga wuu sheegay ayb wayarsuquhum minhum waana ka arsuqayaa xaggooda xataa taquuma asaacatu ilaa saacadda ay dhacdo ay qumto waxataa yaأtiya wacd اllah ilaa ilaahay yabowhiisa ou yimaado ayb maxalushaahidka marka adaala annaasu lkhayla dadkii fardihii waa ihaanaysteeno wixii ilaahay ugu talagalo ugu anfaca badnaa oo inay ku jihaadaan maku qabanayaan xarbigii hubkii iyo dagaalkii iyana waa iska dhaafeen oo ilaahay xaggiisa loo dagaalamayo waa iska dhaafeen waxayna yidhaahdeen allaa jihaada jihaad ma leh iyay yidhaahdeen jihaadkuna marka nebigu wuxuu tilmaamay inuunan dhammaanaynin ilaa qiyaami saaca inuu jiraayo ayb taasuu marka uu tilmaamay ayb jihaadkunad wuxuu ahaa marka badlu ljuhdi fi muqaatalati اlkufaar liiclaa'i kalimat اllaahi macnahaas jihaadka marka aan dhammaanaynin oo mar walba xaqa ah oo dadka ilaahay uu ku karaameynaayo kaas waa in juhdi iyo daaqo iyo tabar lagu bixiyo gaalada la dagaalankooda maxaana loola dagaalamaa liiclaa'i kalimat illaahi ayaa lagula dagaalamaa marka wuxuu khilaafsanaanaa markaas waxa muslimiinta dhexdooda ka dhex dhacaayo oo kale imaa waxay noqonayaan fitno waxa muslimiinta ka dhexdhacaya haddii xaqooda iyo baatilkooda aan la kala aqoonin amaba yacni baatil iyo gardarro ay ku dagaalamayaan anaa iri iyo hadday tahay iyo anaa talada qaadanayo talada yeelanayo iyo iyo hadday sidaasoo kale tahay de kaas marka fidno waay waana waqtiyada dambe aakhiri zamanka iyana inuu aada u badanayo nusuustu yacni way tilmaameen kaasoo kale oo dadka iyaga markaas yacni ay ka qaalib noqonayso anaaniyada iyo sharta iyo fidnada inay ka qaalib noqonayso oo labadii qof oo isku mabda ahoo xaq isla taagan oo yacni isku mabda ahoo islaamnimadii iyo yacni in islaamnimadu nus guulaysato iyo ayagii u wada taagan oo haddana marka yacni ay dhici karta inay isdilaayaan mararka qaar oo waxay isku dilaayaanna ay tahay anaa meeshaan madax ka noqonaya iyo maya anaa ka noqonaya kaas oo kale maaha marka midka kalena waxa uu yahay mararka qaarna haddii gardarro ay dadka qaarkood qofkii man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid iyo man qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid hadduu qof ahalkaagii iyo gurigaagii iyo muslimba ha ahaadee oo kugu yimaado isla ood iska celiso qofkan muslim waayo fidno waayo ma la dhahayo kaasna marka labadaas marka marka laga bixiyo midkan kan un marka waxaa lagu idlaaqaa jihaadka badlu ljuhdi fii muqaatalati اlkufaar liiclaa'i kalimati اllahi waxa hadday qofku mugdi ka galaanna hadduu mugdiga iiga jiro darteed oo uga joogsado maahan in la yidhaha waa diidantaha waa diidan tahay maa qofka diinkiisa iyo wuxuu ilaahay kala hortegaayo isagay u taallaa isaga un waxaa laga rabaa nifaaq inuu iska ilaaliyo iyo munaafiqnimo iyo yacni diin diin gacan bidixayn iyo waxa inuu iska ilaaliyo ayb waalkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhayru waalkhaylu fardaha macquudun mid la xiray oo la guntay waayo fii nawaasiha foodaheeda dhexdeeda alkhayru khayr baa lagu guntay oo lagu xiray ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaama khayrkana waa almaqnam waa haniimada yacni haniimadii baa lagu helaa oo cizi baa lagu helaa waa kaama wa huwa yuuxaa ilaya waa la ii waxyoonayaa wa huwa alle yuuxaa ilaya wuu ii waxyoonayaa alle annii maqbuudun wuxuu iigu waxyoonayaa anii bianii aniga maqbuudun in la iqibdoonayon dhimanaayo hayra mulabbihin mid yacnii sugaya mid markaa yacnii la sugsiinayo yacni ma ahi hayra mulabbihin ama hayra mulabbathin ku markaa loo sugaya ma ihi waa la iqibdoonayaa mid loo koranayo loo sugayana ma ahi wa antum idinkuna tatabicuunii waa isoo raacaysaano waxaad igu soo raacaysaan bilmowti geerida waayo ayb afnaadan idinkoo kooxa kooxa ah yadribu bacdukum qaarkiin uu garaacayo riqaaba bacdin qaarka kale luquntooda waatan marka fidnadii uu ka sheekeynaa nebiga sal l slam idinkoo marka yacni waa isoo raacaysaan aniga waan dhimanayaa idinkana waa iga waa isoo dabagelaysaan waa dhimanaysaan idinkoo kooxa kooxa ah qaarkiin qaarka kale oo luqunta ka gooynayo oo marka waxaa ku ay ay fii awqaati alfitani waalmixan wa cuqru daari lmu'miniina mu'miniinta daartooda asalkeedana ashaamu waa shaam yani maalinkaas marka waqtigaa fidnada ee nebiga uu ka hadlayo wuxuu leeyahay muslimiinta cuqru daarihim halka salka u ahoo saldhigga u ah shaam waayuu yihi nabiga sala alla ly slam xadiid kalena wuxuu ah idaa fasada ahlu shaami falaa khayra fiikum ayb halkaasaa marka asal noqonayso ayb waxyaabaha marka qaarkood marka malaaximta iyo markuu nebigu ka hadlaayo ama waxyaabaha gadaal ka imaan doono oo edhici doono markuu nebigu sifeynayo sala allahu calayhi wasalam sifadii nebigu sifeeyey waaye waxaan marka la leeyahay waxay u baahan tahay axaadiidta darafa adraafteeda inta la jamciyo la fiiriyo oo dadkaa laftooda ayagu marka isku sheegayo in la fiiriyo yacnii tilmaamaha nebigu ou dadkan uu tilmaamaya horta ma ma yihiin shuraaxda xadiidkana markaas aada loo fiiriyo waayo dadkan waxaa lagu tilmaamaa dad muslimiinta u gargaarayo u khayr badan oo daacad u aho u khayr miira ayaa lagu tilmaamaya laakiin dad marka yacnii muslimka iyaan aan u khayr miireynin ama aan daacad u ahayn ama yacnii aan ka dhowrsanaynin yacnii muslimkii marka yani xurumaadkooda aan u ilaalinaynin qofku hadduu yidhaahdo yacni kaas aniga waayo nebigu uu sheegayo saa ku noqon maayan ayb wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu yaxya bni alxaarif marka shaamna khayrku mar walba waa ku badnaa jireed waana culimo badnayd waana yacni dad badan oo yacni jihaado oo ilaahay wuxuu kasoo bixiyey muslimka kudhe ku dheefsadeen nuuruddiin zinki iyo salaaxuddiin alayuubi iyo dowla alayuubiyaba meelahaas iyo dowla zinkiya iyo wax badanay u qabteen dadka waana waxqabadkoodiina muslinkaa anfacsaday gaaladuna waa dhibeen oo dhibay u ahayd marka qofka fiicani waxaa waaye qofka ay gaaladuna dhibsato dadka muslimiintana ay ku dheefsadaan marka laakiin qofku hadduu dadkii muslimiinta un aynan dheefsanaynin xurumaadkoodana ay uga cabsanayaan qofkaasoo kale ma maahan marka tilmaamihii la tilmaamay ma aha waayo wuxuu leeyahay alleh yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fasawfa yaأti اllaahu bqowmin yuxibuhum wayuxibuunahu adilat clى اlmuؤminiina acizaة clى اlkaafiriin tilmaantaas marka iyada in laga laga taga maaha wbihi qaala akbaranaa camru bnu yaxya bni اlxaariث wahuwa alxumsiyu hiqat warawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaanaa maxbubu bnu muusa wahuwa abu salix alanطakiyu alfara saduuqu rawaa lahu abu dawuuda wالnasaa-iy an qaala xadaanaa abu isxaaqa yacni اlfazariy ibrahim ibnu moxamed abu isxaaq alfazari imaam weyn uu ahaa weliba maqaazida ninka ugu aqoonta badan isaga iyo awsaaci baa ugu aqoon badnaa sababtuna labadoodaba shaamiyiinay ahaayeen haqriga muslimiintana wuxuu ku badnaay shaam waayo muslimiinta iyo ruum dhankaas shaam xaggeeda ayaa xuduudooda ay ku taalay marka abuu isxaaq alfazari nin aada u jihaado ahay owsaaci sidoo kale saa darteed marka axkaamta marka laga hadlaayo jihaadka iyo siyarka iyo idraag badanay ku lahaayeen aaday u yaqaaneen ayb awalna de dad culumayba ayay ahaayeen dabcan can suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhayru baa lagu guntay ilaa yowmi alqiyaamati alkhaylu halaahatun farduhu waa saddex fahiya lirajulin iyadu nin ajrun bay u tahay ajar wahiya lirajulin ninna sitrun gaashaanay u tahay wahiya calaa rajulin ninna korkiisa wisrun dembi bay ku tahay faama aladii hiya lahu ajrun midkay ajarka u tahay faladii yaxtasibuhaa waa midka ku ajar tirsanayo fii sabiili llahi uga jihaadka dhexdiisa ugu ajar tirsanayo fayatakiduhaa lahu waa yeelanayaa fardihiibau samaysanaa walaa tugayibu fii butuunihaa caloosheeda kuma qarin kuma qarinaysa shay-an shay ilaa kutiba lahu waxaa loo qoraa bikulli shayin shay kasto hayabad ay qarisay fii butuunihaa caloosheeda ay ku qarisay ajrun baa loogu qoraa yacnii wax kastooy cuntay ajaraa laga siinaa walow caradat lahu marjun hadday ugu soo banbaxdo meel daaq ah daaq hadday ugu soo baxdo wasaaqa alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey wou keenaana wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu salamata walxaariث bnu miskiini qira'aة calayh waana asmac wallafdu lahu can ibni اlqasim qaala xadaanii maliku can zayd bni aslam can abi saalixin الsamaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama qaal alkhaylu fardaha lirajulin ajrun nin ajaray u tahay walirajulin sitrun nin gaashaanay u tahay wa calaa rajulinna wisrun ay u tahay faama aladii hiya lahu ajrun kay ajarka u tahay farajulun nin waaye rabadahaa fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku xiray fa adaala lahaa u dheereeyey xarigiibu u dheereeyey fii marjin meel yacnii daaq ah ow rawdatin ama beer meel oo daaq caws badan leh ayb famaa asaabad waxay ku asiibtoy ku gaarto fii tiyalihaa xarigeeda dheer yani xarig dheer uu u sameeyey markasay meelo badan u daaqdo daaqi ugu fa waasac noqdo marka wixii ay asiibto fii tiyalihaa xarig xarigeedaas dheer ayba ku asiibtoy ku gaarto daalika kaagaas ah filmarji oo daaqa dhexdiisa ah aw irawdati ama yacni beerta kaana lahu xasanaatin baa ugu ahaanay kaana lahu xasanaatun xasanaad baa ayaa ugu ahaanaya meeshaas walow annahaa qatacat hadday jarto diyalahaa xarigeeda xariggii dheer hadday goyso daalika kaagaas ah fastannad ay markaa yacni socoto sharafan meel yacni taag ah ow sharafayni ama laba jiiro oo taag ah ay soo gasho kaanat aathaaruhaa ayb waxay noqonaysaa sharafan marka alcaali min alardi ayb sharafan ow sharafayni ay soo marta markaa kaanat aathaaruhaa raadadkeeda waxay ahaanaysaa wafii xadiidi alxaaris wa arwaahuhaa digadeeda xasanaatin ayb xasanaatun aya ayaa ayaa ayaa u ahaa ayaa ahaanaya xasanaatin kaanat aathaaruhaa wafii xadiidi alxaaridi waarwaahuhaa xasanaatin bay ahaaneen lahu isaga u ahaaneen walow annahaa marat hadday soo marto binaharin webi fa sharibad minhu ay ka cabto isaga uma qasdin ma geynin iyada unbaa iska martay fa sharibat minhu lam yurid ma yacnii lam yurid xaal ounan rabin an tusqaa in la waraabiyo kaana dalika xasanaatin bu ayaa kaagaas oo u ahaana fa hiya lahu ajrun bay u tahay kaasi marka fardaha warajulun nina rabadahaa wuu xiray taganiyan inuu ku deeqtoomo oo uu dadka baryadooda uga deeq uga deeqtoomo maal uu ka dhigto wa tacafufan dhowrsi uu baryada uga dhowrsado walam yansa aanna hilmaamin xaqallaahi casa wajalla ilaahay xaqiisa fii riqaabihaa uu ku leeyahay qoorteeda luqumaheeda marka xaqaani waa maxay abuu xaniifa isaga wuxuu leeyahay xamaad bnu abi sulaymaan ee sakadeedaa laga wadaa farduhuna waa laga zakeynaa buu isagu ku tegay oo farduhu markaa alayha fiiha zakaa marka xaqullaahi kaas waayo ayuu leeyahay bacdu ahlilcilmina waxay leeyihin maya ee xaqa alle walam yansa xaqallaahi fii riqaabihaa inuu ku jihaado ama markaa haddays asaga suuragal uhay cid ku jihaadayso oo u diyaariyo oo siiyo waxyaabahaas waaye ee iyada marka zaka lagama rabo caynteeda oo xadiid baana soo arooray oo rasuulka sala alla ly slam addoomaha iyo fardaha iyo zake inaan lagu lahayn uu ku tilmaamay ilaa inay tahay tijaara ma ahani haddii laga tijaaraysanayo zakaatlqiima ayaa ku dureersanayso laakiin zakaatulcayn maya ma ku dureereyso ayb walaa duhuurihaa dhabaradeedana yacnii aan xaqa lagu leeyahay aan iloobin ee xaqa marka inuu icaariyeysiiyo qofkii raba iyo waxyaabahaas fahiya lidalika sitrun bay u tahay ninkaa gaashaan warajulun nina rabadahaa fakran buu u xiray faan wa riyaa-an buu u xiray istutus wa niwaa-an liahli lislaam iyo la collaytan oo dadka muslimiinta ou la collaytamaayo ayuu u diyaarsaday waa nin marka yacni inuu islaamka kula dagaalo u diyaarsaday fa hiya calaa dalika wisrun kaagaas korkiisa waxay u tahay ku tahay dembi ayb ile muxaarabada islaamku waa waa gaalnimo wasu'ila nabiyu sal ll l slama nebigu waxaa la su-aalay can ilxamiiri dameeraha faqaala wuxuu yihi lam yunzal calaya korkeyga laguma soo dejinin fiiha fii shani lxamiiri dameeraha shanigooda shay-un waxba ilaa hadihi alaayatu aayaddan maana aljaamicatu ee urur ururinayso alfaadatu ee keliga ah keligeed ah oo macnaha iyadoo kale aynan jirin say u waxa badan tahay faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah yacnii far dameeraha wax gaara kuma soo aroorin laakiin cumuumka aayaddan ayaa kusoo aroortay oo ka wadan laakiin fardihii wax gaaraa kusoo arooray eega ayb maadaama anfacoodu uu badan yahay baabu xubi اlkhayli fardaha jacaylkooda caddayntiisiibuu u baab yahay in la jeclaado fardihi ayb wbihi qaala akbaranii axmed bnu xafsin qaala xadaanii abi qaala xadaanii ibraahimu bnu طahmaan can saciid bn abi caruubata can qataadata can anasi qaala lam yakun shay-un shay ma uunan ahayn axaba ilaa rasuuli illahi sal l slam nabiga agtiisa loo jacayl badan yahay bacda nisaai haweenka kadib min alkhayli fardaha looga jacayl badan yahay ma jirin ayb marka fardihii in la jeclaadaa laga qaadana ibn cabdilbar wuxuu yihi xadiidkan rawaahu abu hilaal alraasibiyu muxamed bnu sulaym can qataadata can macqil bni yasaar walaysa bishayin riwaayo kalo dabaraa u keenan amaa yani tan iyada saciid bn abi caruuba isagana wuxuu yihi طabaraani lam yarwi hada اlxadiiث can saciid ila ibrahim ibrahim ibnu dahmaanka ayb laakiin mutaabaca marka waxuu keenay saciid laftiisaba la mutaabiceeyeyo abu hilaal alraasibi moxamed bnu sulaym uu mutaabiceeyey waana daciif ninkaas walaysa bishay inta u dhahaya xadiidkana cishratu nisaa uu ku imaan doonaa qaala baabu ma yustaxabu min shiyati اlkhayli baabu bayaani maa kii caddayntiisii uu baab yahay yustaxabu la sunneeyo ama la jeclaysto min shiyati اlkhayli fardaha alwaantooda iyo midabyadooda ah ay maa yustaxsanu min alwaani اlkhayli yani fardaha midabadooda kuwa la jecel yahay ayaa baabkan lagu caddaynaya wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu raafic qaala xadaanaa abu axmed albazaaz ayb hishaam bnu saciidin الطaalaqaniy wahuwa saduuq min sigaari الtaasica lam yucamar nin aada cumriyey ma ahayn oo dhallinyarow ku dhintay rawaa lahu abu dawuuda fi ladab اlmufrad rawaa lahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wabu dawuuda wالnasaa-iy qaala xadaanaa moxamed bnu muhaajirin اlanصaariyu wahuwa hiqat rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladab اlmufrad wamuslim wاlarbaca can caqiil bni shabiibin caqiil bnu shabiibkan waa majhuulun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad waabu dawuuda wالnasaa-iy ninkan marka waa majhuul can abi wahbin wa kaanat lahu suxbatun baa usu ayaw lahaaye qaala qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yihi tasamaw biasmaaءi اlambiyaa ambiyada magacyadooda isku magacaaba wa axabu lasmaaءi ilى اllahi caza wajala asmaada ka loogu jacayl badan yahay ilaahay agtiisa cabdullaahi wacabduraxmaan waay wartabiطu اlkhayla fardaha xirta wamsaxuu binawaasiihaa fooddeedana masaxa oo yacnii foodaha ka masaxa ayb wa akfaalihaa dhabarkeeda ilaa iyo sinta inta u dhaxaysana ka masaxa wa akfaalihaa waa jamcu kafal waxaa lagu macneeyey alfakhid bowdada waa la yidhi waqiila waxaa la yidhi alcajuz dabaqanaanta meesha ee sinta korkeeda meeshaasna ka masaxa ayb waqalliduuhaa u qoor xira walaa tuqalliduuha alawtaara boqon ha ugu qoor xirinina walaa tuqalliduuha ay alawtaara ay bilawtaari waayahay marka macnaha maxaa laga wadaa marka walaa tuqaliduu haadan macnuhu laba macnoba waa lagu macneeyo macnaha waxay tahay qoorxir u sameeya laakiin watar ha isticmaalinina watarkuna carabtu ayaga de waxay samey jireen marka ha hasha baktisay oo kale ama hasha intay faysha kasoo gooyaan fayshaas marka ay ka bixiyaan yacni xarig oo kale ay ka dhigaan ile ma go-eysa iyadee xarigaasay marka yacnii qaansooyinka ay marka intay qaanso ku xirtaan muddo markay ku dagaalamaan ku dagaalamaan ku dagaalamaan ayay intay furaan ayay xoolaha iyo ku xiro jireen iyagoo marka isdhahaaya marka isha iyo ishay ka hortegaysaa iyo yacni waa difaacaysaa xoolaha iyo iyagoo isdhahaaya marka nebiguna de xadiidkii ruwayfic waa kii reebeen ayb in markaa yacni boqon qofka uu markaa yacni xoolaha iyo uu u xiro ayb macno labaad waxa ay tahay in laga wado waqalliduuha laasimiya sida kuusha ama shayga qoorta waxa lagu xirto sida uu qoorta u laasimo oo kale waxaad u laasimisaan difaac diinta macnahan marka waa lagu macaay ijcaluu icdaadaha lidifaaci diin illahi mulaasiman laha waxaad laasim uga dhigtaan farduhu mid diinta lagu difaaco ka lusuumi alqalaa'idi lilacnaaqi sida qoorxirku qoorta u laasimtoo kale sida qoorxirku uu qoorta ugu dhex jiro fardahaasna jihaadka un ha ku dhex jiraan mar walba labadaas macnoba waa laga macneeyey meeshaas marka wacalaykum waxaad laasimtaan bikulli kumaytin faras kasto oo midabkiisu oo u dhaxeeyo yacni madow iyo guduud oo u dhaxeeyo kumayt fardaha waxaa la yidhaha midka madowga iyo guduudka u dhaxeeyo yastawi fiihi lmudakar walmu'anah mudakar iyo mu'anahba kumayt saa un baa la dhahaya ayb kaas waa nooc aqara oo weliba wuxuu yidhi bariir leh oo foolka ka cad muxajalin oo xubnaha lagu xubno galaysan oo lugahana ka cadcad ayb ka noocaas oo yacni midabkiisa badanaa madow iyo gaduuda u dhaxeeyaa ee wejiga xoogaa waa ka cad waa ka cad yahay xubnaha lugaha hoosena waa ka ifayaay waa cad yahay kaas waa nooc ow ashqara ama midka yacni guduudka ah aqara oo fool cad foolka cad muxajalin xubnaha lugaha iyana ka cad ka ifaya ashqarku marka waa alxumratu alkhaalisa waa guduudka khaaliska ah ow amase adhama mid madow faraska madow aqara oo fool cad muxajalin ee lugihiisa adimadiisuna ay cad yihiin marka adimada lugaha hoose caddaantooda waa la sheegay foolkana inuu cad yahay saddexda macnoba waa ku jiraan midabada kaloo soo haray waa kumayt ashqar iyo adham kumaytku marka wuxuu noqonaa waa bayna sawaadi walxumra ashqarku waa xumratun khaalisa adhamkuna waa aswad waa madow ayb waxyaabahan marka dadka fardaha iyo yaqaano aada u yaqaano marka fardaha anwaacdaanu marka hadda midabadaana marka la jecel yahay maadaama uu nabigu wacalaykum bikulli kumaytin qaala baabu shikaali fi lkhayli shikaalka fardaha dhexdooda ashikaalna isagaa fasari fasiri doono waxay noqonaysaa midka dhowr tafsiira ku jirto waa faraska saddexda lugoodna ka cad afartiisa adin labada lugo hore waa gacmo labada dambena waa lugo la yidhaahdaa ee marka gacmaha shuqul maku laha waxaa laga hadlaya lugaha dambe wa lugaha dambe mid ka mid ah ayaan midab yacni saddexda yacni afarta labada gacmood iyo labada lugoodba saddex kamida waa cadcad yihiin midka kalena waa midaba ma laha waa dal midab gooni ah yacni isaga markaa ma laha oo caddaan ma ahan waa midab kale faraskuu ku midab yahay oo kale waa furan yahay waa dalqi shikaalku marka saas wa bihi qaala akbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu xaa waakbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa bishrun qaala xadaanaa shucbatu can cabdillahi bni yaziida can abi zurcata can abi hurayrata qaala kaana nabiyu sal l slam nabigu wuxuu ahaa yakrahu shikaala min alkhayli wuxuu kahanayey shikaalka oo fardaha ka mid ah lafdulismaaciil meeshan marka daaru ta'siilku wuxuu qoray xadathanii salmun waxbaa ka maqan meeshaan marka awalan raqam in la siiyo waayo saddex kun shan boqol soddon iyo saddexuu noqona raqamkii waa ka tiran yahay haddana wuxuu yahay xadiidka wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadahanaa yaxyaa qaala xadahanaa sufyaanu qaala xadathanii salmu bnu cabdiraxmaan waay marka can abi zurcata can abi hurayrata can الnabiy sal ll ly slam anahu kariha ashikaala ayuu ka hadlay min alkhayli qaala abu cabdiraxmaan ashikaalu min alkhayli an yakuuna waa inuu ahaado halaadu qawaa'im saddex adin uu ku taagan yahay muxajalatan inay cadcad tahay wawaaxidatun midna mutlaqatun inay tahay midab kale oo iska furan oo aan ad aan caddayn macnaha ow yakuuna halaathatu mutlaqatan ama shikaalku waxaa weeyaan saddex inay midab furan tahay wa rijlun hal midna muxajalatun ay cad tahay walaysa yakuunu shikaalu shikaalkuna ma ahaado ilaa fii rijlin lug unbau ahaadaa walaa yakuunu fi lyadi gacanta shuqulkuma laha marka faraska gacantiisa aawo marka la yidhaha labada lugooda hore waay gacantiisa halkaas marka ma ahaanayso labada damba waay ayb qaala baabu shu'mi اlkhayli fardaha baaskooda yani fardaha in markaa la baasaysto hal hal lilkhayli shu'mun ma leedahay baas marka baasaysa wabihi qaala akbaranaa qutaybaة bnu saciidi wamaxamed bnu mansuur wlafdu lahu qala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can saalimi can abihi can الnabiy sal l slama qaal ashu'mu fi halaaثatin baasku saddex dhexdoodu ahaaday almar'ati haweeneyda walfarasi faraska iyo wadaari daarta see lagu macnaynaa marka xadiidkan qaar waxay yidhaahdeen nebigu wuxuu ka waramaa ictiqaad اlqowm carabtii ictiqaadkooda iyuu ka warramaya saddexdaanay baasaysan jireenoo ka wada warkaas ibnulcarabi waa diiday wuxuu leeyahay nebiga looma soo bixininuu yidhi dadki inuu ka sheekeeyo ictiqaadaadkooda ibnulcarabi halkaasuu la maray marka dadka ictiqaadkooda in laga sheekeeyo waa dhici kartaa oo ay markaas macno uu ku xiran yahay kaas marka taas iyadu ma ahan yani laakiin wuu dhihi karaa yacni nebigu ictiqaad dad hadduu ka sheekaynayana yani inay ictiqaadkaas qabaan iyo u sheega laakiin wixii uu sheega in la yidhaha dad ictiqaadkooda uu ka sheekaynayada taasaad moodaa isagu inuu u wado ee ba bacdi ahlilcilmina waxay dhaheen shu'mi kuma jire macnuhu waxay tahay haddiiba uu shu'mi jiro saddexdaanoo ku jiraa haddiiba uu jiro taana waxaa laga qaatay bacdi riwaayaat oo macnaha uu leeyahay in kaana haddii shu'miba uu jiro fafi fa fi lmar'ati waalfarasi waddaah marka haddii shu'mi ou jiro saddexdaan uu ku jiraa macnaheeda ma jira waayo soo maha marka baasaysiga marka ma ma loo saddexdaan ayaa marka baas leh macnuhu ma aha macnaha saddexaadna waxa uu yahay waana midka ugu roone waxyaabaha ay dadku baasaystaan haddii aa macnaha haddaad naagti shu'migeedu waa maxay dadka ay ka baasaystaan inay dhali weyso daartii waa maxay shu'migeedu ama meeshii la deganaayey dhib iyo markaa ama inaan looga ciriiri inay tahay daar ciriiri badan oo aan dhib ka yacni ka ka dhammaanaynin ee faraskuna waa maxay shu'migiisa faras lagu jihaad tegaayo inuunan ahayn marka macnuhu waxay leeyihiin haddii ay dhacdo marka in saddexdaas wax kamida aada dhibaato ilaahay qadaray ka aragto inta aada dhihi lahayd awalba baaska kuwaana ii keenay oo aada caqiide xumo ku dhici lahayd saddan lilbaab iska beddel oo marka haweentiina markaa haddaad intaasaa dhihi lahayd hadhow ile iyada dhalmada ma wadata haweentee intaad hadhow shu'mi iyo baas iyo yacni wixii ilaahay kuu qadaray intaad adiga ka dabahadli lahayd waxaa kuu fiican marka inaad intaa iska furto mid kale iska guursato si aadan waxaas ugu dhicinba marka soo ma fahmi walidaalika waxaa la mida buu leeyahy ibnu xajar laa cadwaa oo kale iyo fira min almajduum say isku ahaayeen fira min almajduumi firaaraka min alasad ninka juudaanka qaba ka cararsaad libaax uga ordaysa maxaa dhacay juudaanka isaga ma kuqaadsii karaa maya ilaaha cudurka kanna u keeno kanna u keeno laakiin waxaa la diidaa haddaad dhex gasho oo aada dheehdo ood la dhaqanto oo cudurkii kugu dhaco hadhow inaad tiraa kana ii keenay arrintaasna caqiida xumo waa eed ma ogtahay marka si aadan taas ugu dhicinaa sidaa ibnu xajar saasoo kale uu leeyahay macnaha marka ku jira kan caa-isha iyada waaba diidi jirtay waxay dhihi jirtay ninkaani yani xadiidka ibnu cumar nasiya bacdahu wadakara bacdahu waxau iloobay oo nebigu wuxuu yihi taquulu lyahuudu yahuuda waxay dhahdaa ashu'mu fi halaahatin marka yahuuda waxay dhahdaadii ma maqlin intan dambe unbau maqlay inta dambe u qabsaday leedahay taasna baciid aada baciid jiddan wahay yani nebiga yahuudaa sidaas tiri intou dhaho yani intay isu jiraan wax yar waayo moogta qaalat ilyahuudu ashumu fi halaahatin wax oo ma ahan yacni ma ahan yacni wax oo oo waqti dheer oo kala kala kala soo kala dhexgalaana ma aha raawigana mala isaga xukumi kara towhiin bimujaradi shaygan daahirka macno aan sax ahayn armow keenaa darteed maaha in loo la yidhaha naska ma jiroo kale loo dhaho ama markaas yani nisyaan iyo waham raawiga in lagu xukumo ma ahan sax xadiidka keligiisna ma warinayo ibnu cumar abu hureyre laftiisa waa warinay labadoodii iyo dadkii kale ka badnaa laba intaba ma hilmaameen marka ma la dhihi kara saas wbihi qaala akbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa malikun wاlxaariثu bnu miskiini qira'aة عalayhi waana asmc wاllafdu lahu can ibni اlqaasim qaala xadaanaa maliku can ibni shihaabi can xamزata wasalimi ibnay cabdillahi bni cumar can cabdillahi bni cumara radia allahu canهuma ana rasuula اlahi sal l slm qaal ashu'mu fi اdaari wاlmarأaةi wاlfaras wbihi qaala akbaranaa mxamed bn cabdilaclى qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaana bnu jurayj can abi الzubayr can jaabirin ana rasuula اllahi sal l slm qaala in yakun fii shayin shay dhexdiisa hadduu ahaado hadduu ahaanayo in yaku hadduu ahaanayo ashu'mu waa shumiga fii shayin shay dhexdii hadduu ahaanayo fa fi rabcati daarta walmar'ati haweenta iyo walfarasi buu ahaanayo haddiiba uu ahaanayo marka ma jira lama baasaysanayo ee adigaa laguu diidaa inaad markaa yacni qadarka munaasaco iyo dood aad ka samaysaa laguu diidaa saa darteed haddaad ma aragto ama aada ka yacni ay wax ku galaan iskaga tagba adoon waxba shu-mi iyo baabkaas gelin qaar culimada kamidana waxay leeyihiin baasaysiga haddii qofka saddexdan intuu dhib iyo wax ka arko qalbigiisa ay wax galaan ma loo haysto leanna nebigaaba saddexdan saa ka yiri qaarna saasay dhaanta war badan baa ku jiro khulaasadiisu meelahaas waaye bukhaarina xadiidka kitaabljihaad uu ku wariyey halkaasaa fatxulbaariga iyaa laga fiirinay waxaan filaa marka tankiilka laftiisana aada uu kowhari culummada ugu duray xadiidkan waxaan u malaynaa maalik tarjamadiisa inay ahayd iyo hadda ma xasuusto maaligaan u malaynaa waxyaabaha uu ku eedeynaya waxaa kamid a wuxuu leeyahay waa ninkii warinayay ashu'mu fi halaahatin hadduu wariyey ma maxay dhibeen markaasuu hadhow marka waxyaabahaasu kasii hadleen laakiin mucallimi baa aada uga sii jawaabay qaala baabu barakati اlkhayl fardaha barakadooda caddaynteediibu u baab yahay wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbarana nadru qala xadaanaa shucbat can abi tayaax qala samictu anasan xaa waakbaranaa moxamed bnu bashaar qala xadaanaa yaxya qala xadaanaa shucbatu qala xadaanii abu tayaax can anas bni malikin qaala qaala rasulu lah sal l slam albarakatu fi nawaasi lkhayl barakada waxay ku dhex jirtaa fardaha foodooda qaala baabu fatli naasiyati lfaras faraska foodiisa in la salsa-eyo in la yani la tidco oo yani yani la la fatli lagu sameeyo fatligu marka yani suulka iyo far iyo farta marka aada shayga saa ugu jejebiso waayo ama aada xarigga marka lasoo haayo iyana waa la isticmaala waa la dhahaa marka fardihii in la salsalaaxo madaxii iyo timi iyo meeshaan fooda iyo laga salsalaaxo maxay tusahay marka in aada loo danaynayo la jecel yahay waxay ku tusahay marka alraqbatu fiiha jacaylka loo qabo wbihi qaala akbaranaa cimraan bnu muusa qaala xadaanaa cabdulwaariث qaala xadaanaa yunus can camr bni saciidi can abi zurcata camr bni can abi zurcata bni camr bni jariirin can jariirin qaala ra-aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama nabigaan arkay yaftilu naasiyata farasin beyna usbucayhi isagoo ku labadiisa farood dhexdooda ku yani sidaas ku dhahayo ku yani salsalaaxayo wayaquulu alkhaylu macquud fi nawaasiha alkhayru ilaa ywmi اlqiyaamati alأjru wاlmaqnam wاlghaniimatu ajar iyo haniimo wbihi qaala akbaranaa qutaybatu qutaybat bnu saciid qaala xadaana leytu can naaficin can ibni cumar can nabiy sal l slama qaal alkhaylu fii nawaasiha alkhayru ayaa ah ilaa ywmi اlqiyaama wbihi qaala xadaana mxamed bnu اlcalaa abu kurayb qaala xadaana bnu idriis qaala can xuseyn can caamirin can curwat albaariqiy qaala qaala rasuulu lah sal l slam alkhaylu macquud fi nawaasiha alkhayru ilaa ywmi اlqiyaama wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu lmuhanى wmxamed bnu bashaar qaala xadaana bnu abi cadiy can shucbata can xusayni can الshacbiy can curwata bni abi ljacd curwat albaariqi anahu samica الnabiya sal l slm yaqulu alkhaylu macquud fi nawaasiha alkhayru ilى ywmi اlqiyaamati alأjr wاlmaqnam wbihi qaala akbarana cmr bnu caliyin qaala akbarana mxamed bnu jacfar qaala akbarana shucbatu can cabdاllahi bni abi safr can الshacbiyi can curwata qala samictu rasuula اllahi sal l slama yaquulu alkhaylu macquud fi nawaasiha alkhayru ilى ywmi اlqiyaama alأjru wاlmaqnam wbihi qaala akbarana cmr bnu caliyin qaala xadaana cabdالraxmaan qaala xadaana shucbatu qaala akbaranii xusaynu wacabdullahi bnu abi safr anahuma samica shacbiya yuxadiثu can curwata bni اljacd can الnabiy sal slama qaala alkhaylu macquud fi nawaasiha alkhayru ilى ywmi اlqiyaamati alأjru wاlmaqnam ayb ajrigii iyo haniimadii wuxuu leeyahay ibnu xajar ibn اlmadini wuxuu kasoo naqliyay man qaala fiihi curwat bnu اljacd faqad akhdaa wainamaa huwa ibnu abi ljacd curwat bnu ljacd halad waaye curwat bnu abi ljacd ayb hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وaصxaabih